والحمد لله وصلاة الله وسلامه على رسوله وحبيبه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فيقول رب العزة جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهل أتاك نبأ الخصم إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى النعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود أن ما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب cashirkan cashirkii boqol iyo siddeetan iyo afraadu wuxuuna ka mid yahay cashiradii inoo socday kuna saabsanaa tafsiirka qur-aanka kariimka ah kow iyo soddon aayadood buu cashirku ka koobmaa ayadda kow iyo labaatanaad buu ka bilaabanayaa kana mida min suurati saad ayadda kow iyo kontonaadna waa ku egyahay min asuurati nafsihaa isla suuratu saad ka mida cashirka cashirkii ka horreeyey buu ku xidhiirsan yahay waxa aynu bilownay qisatu nabiyillaahi daawuud calayhi salaam isbir calaa maa yaquuluuna wadkur cabdanaa daawuuda dalaydi inahu awaab inaa sakharna aljibaala macahu yusabbixna bilcashiyi waalisraaq watayra maxshuuratan kullu lahu awaab washadadnaa mulkahu wa aataynaahu alxikmata wa fasla alkhitaab halkaasaynu maraynay intaas qisatu nabiyillaahi daawuud ayay ah iyadii baynu marka dhexda kaga jirnaa wahal ataaka naba'u lkhasmi tasawaru lmixraab qisadatan nabiyullaahi daawuud calayhi salaam waa masaalik aad baa loogu simbirraxday dhibaatooyin weyn baa ka dhacay sida mashhuurka ee agtarulmufasiriin ay qoreen oo kutubtooda ku qoreen in nebiyullaahi daawuud uu sagaal iyo sagaashan naagood qabay nin arwiye la yidhaahdo ciidamadiisa ka midana uu naag keliyato qurux badan qabay nebiyullaahi daawuudna ay naagtii maalin maalmaha ka mida ishiisa ku dhacday markuu isha ku dhuftay naagtii oo mayranaysao meel cidlaha joogta uu dariishad iyo meel ka arkay maxabadii naagta ay qalbigiisa ku dhacday markay ku dhacdayna uu bilaabay shirqool sidii ninkaa naagta uga tuuri lah sidaad ka warqabtaan nebiyullaahi daawuud jihaad buu caan ku ahaa isagoo yaroo dhowr iyo toban jeer oo ciidamadii taaluud ku jira waa kii jaaluud dilay fahasamuuhum biidniillah wa qatala daawuudu jaaluud wa aataahu llaahu lmulka walxikma kolkaa boqornimada nebiyullaahi daawuud iyo risaalada boqornimada ku horraysay marka uu jaaluud dilay xamaaliqana jabtay banu israa'iilna xuroobay wuxuu daawuud ku dabaqormay nabigii markaa jire shamuiil ahaa iyo boqorkii markaa jire taaluud ahaa markaasaa taaluud hor dhintay boqornimadii buu la wareegay haddana nabigii baa dhintay shamuiil ahaa nabinimadii baa u timid wa aataahu llaahu lmulka oo boqornimadii ah waalxikmata marka qaws jahaad ku caanbaxay ahaayeen nabiyullaahi daawuud si naagtii uu faraha ugu dhigo ciidan buu abaabulaa dagaal u baxo mujaahidiina ninkii naagta qabay buu abbaanduulo uga dhiga si loo dila ninkii waa soo nabad noqdaa mar labaad buu ku celiyaa waa soo nabad noqdaa mar saddexaad buu ku celiyaa waa soo nabad noqdaa ilaa aan qutil markii uu dhintayna horuu naagtii ka aroosay sagaal iyo sagaashankii uu daawuud qabay bay boqol ku noqotay daawuud markaa khalad inuu galay baa muuqatay si lagu dareensiiye gafkiisa laba malag baa loo soo diray waxaa loogu soo suureeyey laba nin oo muransan oo muslimiina islaamka ku walaalaha ari baa ka dhexeeya labada nin nin sagaal iyo sagaashan buu leeyay nina alla xalugu arka sidii baa nebiyullaahi daawuud qoladii malaa'igta ahayd ee loo soo sawiray bashar loogu soo ekeeyey albaabka kama ayaan soo gelina dariishay uga soo dhaceen daawuudna wakhtigiisa waa qorshaysnaa mar cibaaduu ku aadanaa marna camal linafsihi buu ku aadanaa iyo carruurtiisa marna camalka ummadda saacaddii cibaada uu ku jiroon loo iman karin bay dox uga soo dhaceen sidaasay nimankii kolkuu daawuud yaaboo siri kuwan tuuga wey ma ku dooxayaan iyo iyagii qanciyeen laa takhaf khasmaan bay yidhi laba muran ka dhaxaysaanahay xukun baanu kugu nimid xumo kale lama soconay waxba ha isdhibin sidii bay gartoodiina ugu jeediyeen daawuudna lagu tusay qallowciisa markii kani uu hadlay inna haada akhii lahu tiscu wa tiscuuna nacja walii nacjatun waaxida faqaala akfilniiha laxda lagu arkay igu soo wareeji haddaan ka gaws qabsaday wacazanii fi lkhitaab qoortu ii galay waa i jilbaa kaakeeyey iga qaad ninkii lacday markuu midkan dacwadiisii jeediyey daawuud baa dul qaadan waayey ilaa uu dhegaysan ninkii kale laqadalamaka bisuaalin cajitika wey nin lax lagu arko iyo nin sagaal iyo sagaashan leh weydiintaa garta xakamta nafsakaa lagu yidhi adigu soodoo sagaal iyo sagaashan naagood qabo nin miskiina naagtii kama aadan shir qoolin waana la yska buuq malaa'ig bay ahaayeen derishadahay ka baxeen gafkiisi markaasuu ohin iyo buuq bilaabay afartan sano u sujuudsanaa ilintii ka baxday indhihiisa doog baa ka baxay wahaakada qisaskaad ka warqabtaan ayib qisadaa markaynu yar taabanno nabiyullaahi daawuud waa nabi ilaah waana rasuul ilaah weyne waaxidka ahe daawuud nabi ka dhigayna wuu ammaanay wuxuu ku jiraa sideed iyo toban nabi oo fii suurati lancaam lagu xusay wa tilka xujatuna aataynaahaa ibraahiima calaa qawmihi narfacu darajaati man nashaa ina rabbaka xakiimun caliim wahabna lahu isxaaqa wayacquuba kulan hadaynaa wanuuxan hadaynaa min qablu wa min duriyatihi daawuuda wa sulaymaan sideed iyo tobankaa nabees daawuud ku jira markay dhammaadeen nabiga waxaa lagu yidhi ulaa'ika aladiina hadaahumullah fabihudaahu muqtadii ilaahay dadku hanuuniye kaa horreeyey waa dadkaa waddadooda ku dhac daawuud dadkaasuu ku jira marka waxaas oo kale rasuul ma u qalmaan idinkama yeeli kartaan adigoo sagaal iyo sagaashan naagood qabo nin saaxiibkaa naagu qabo dan waxaan kaa gelaya shahwaani ilaa hada alcad sagaal iyo sagaashan nimay qancin weyday naagood hal naagoo lagu arka nin miskiina maxay saa u qancinaysa kolkaas taasoo jaraaxa maaha nabiyullaahi daawuud maqaamkiisii meel looga dhacay waxaa mashaqo nabiba bani aadamka caadiga yaa taa ku kala xishooda nin damiir leh oo iimaan loo caadi ah ma damxo nin saaxiibkii ah afar lagu arko waa la isdhowraa diinta islaamkana waxay guddoomisay guur dhaafe khidbada in la tixgeliyo oo haddii nin muslima uu naag doono kama daba dooni kartid alkhidbatu cala alkhidba xaaraan ma bannaan waa doonis keliya tan guur ba jiri kolkaa naag la qabiyo reer degan haddii kale si ay ku timaadiyo sabar waxay noqotaba shirqool mashaqo nabiba ninkan si loo soo dila ka farxalo khayaanada ka weyn maxay tahay mayayan macsuumiinka ahayno afarta u waajibtay ammaanada iyo nabadgelyada iyo runta see aamin ku yahay inii lakum rasuulun amiinun buu leeyahy waaba khaa'ine aqalada duminay calaa kulli xaal qisadaas beenta ah mashhuura taasi mid daawuud qabatana maaha waxaan u malayn banu israa'iil bay ku salleedahay iyaga alliya nebiyada saa ugu dhiiran iskana aflagaadeeya shaqa daawuud ma haadihi qisa meel iska dhig qisada labaadna nebiyullaahi daawuud wuxuu ogaaday nebi ibraahim iyo nebi yacquub iyo nebi ayuub uu ka horreeyey wixii sharaf iyo ammaana ee rabbi ku galladaystay ayuu nebi daawuud fiiriyey wixiibuu u hanqaltaagay waxaa la yidhi odayaasha waa la imtixaanay imtixaan bayna ka gudbeen ibraahim wiilkaaga gowrac baa la yidhi waid ibtalaa ibraahiima rabbuhu bikalimaat faatamahunna qaala innii jaaciluka linaas imaama yacquub wiilkiisii yuusuf baa ceel looga tuuray markii la yidhi wiilkii ceel baa lagu tuuray fa sabrun jamiil wallaahu almustacaanu calaa maa tasifuun ayuubna sida iman doonta masiibooyin baa qoorta loo geliyey ilaa garashada iyo uu yaabay inuu xuska eebbe iloobo suu isaga aamusnaa yuu mar dambe yidhi rabbi innii masani yadurru wa anta arxamuraximiin kolka akhyaartan adi daawuud milicsatay imtixaan baa qoorta loo geliyey oy ka gudbeen waa lagu imtixaanayaa haddaad ka gudubto waxay gaareen waa gaaraysa qisada imtixaan baya xukun baa lagu imtixaanay xukunkii daawuud kuma guulaysan wuxuu ugu guulaysan waayeyna waxa uu isagoon labadii mutakhaasimayn labadii dacwoonaysay wada dhegaysan kolkuu mudacigii hadlay mudaca calayhigii uusan hadlin markhaati iyo bayine uusan qaadin shafaqiya naxariis baa gashay bashar buu ahaa adigaba waa xanaaqi lahay haddii nin sagaal iyo sagaashan neef leh nin mid lagu arko raadinayo erya ayaad aragtid war bani aadamatiida ka cadaaladda islaamka iyo diinta meel baad uga dhacday diinta islaamka waxay guddoomisay qofka ladan qofka liita waxaa siiyo sadaqatan tu'khadu min akhniyaa'ihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim kolka ninka inaad ariga u barjabiso afartan iyo sagaal neef siiso aad laba konton yeelatee adigana konton la har isna sagaal iyo afartan sii neefkiisa konton ha ugu noqdo laba konton yeesha marka aad neef weydiinayso waa weynahay daawuud tanuu ku dhacay nebiyullaahi daawuud waxaadna ka garan canaanta markay arrinta dhammaatay la yidhi yaa daawuudu inaa jacalnaaka khaliifatan fi lardi faxkum bayna annaasi bilxaq walaa tattabici ilhawa saw hawa ma aha adoon dhegaysayn muddaca calayhigii inaad muddaciga warkiisii intaad umushood ku qanacdo aad kii dagaal ku qaado awalka aayaddana maxay ahayd laa takhaf khasmaani baqaa bacdunaa calaa bacdin faxkum baynanaa bilxaqi walaa tushtit wahdinaa ilaa sawaa'i siraat hadday soo galeen muqadimadaanay hormariyeen hadduu xukunkii ku dhacayna tanaa dib looga canantay kolkaa gafka daawuud calayhi salaam wuxuu ahaa degdeg uu ku degdegay xukunka wuuna xamili waayey dacwada adaygeed ninkan maalqabeynkan ninkan dhibaataduu u geystay taasay ahayd tanoo kalena hadda ka hor inta ay fii suurati alambiyaa baynu ku soo marnay inuu daawuud xukumay beer wa daawuuda wa sulaymaan id yaxkumaani fi lxarhi id nafashat fiihi ganamu lqawmi wa kunnaa lixukmihim shaahidiin fafahamnaha sulaymaan way iska daba xukumeen ari habeennimo intuu ooda jabsaday beerna ka dhigay loo yimi daawuud wuu yidhi beertiima eber baa waa eber kii ariga lahaa yuu yidhi arigiisii kii beerta lahaa qaato sulaymaan baa yidhi ilama qunaad seed oran lahayd sulaymaan waxaan oran lahaa ninkan beerta laga daaqay arigii ha ka faa'iidaysto raqabada male iyo ariga qoortiisa laakiin intifaaciisa caanaha ha ka maado neefkii dhintaana ha qasho dhabarta ha ka gurtiyo digilka iyo saalada kana beertii ha tabco heerkii ariga ku daaqay markay beerta soo gaarto ha loo kala wareejiyo adna ariga hagii qaado adna beerta adii qaado sulay- daawuudna waa ka noqday xukunkiisa ilaahna wuxuu yidhi fafahamnaha sulaymaan qadiyadaa garteedii runta ahayd sulaymaan baa ku habsaday ilduufka marka daawuud waa noocaas qisadu say u dhacdayna waa noocaas ama sidii hore maya shaqo nabina ma aha shaqo akhyaarna ma aha daawuudna ma qabato ammaanta la ammaanayna lama ammaaneen nebi maxamedna daawuud ku dayo lama yidhaaheen waadna arki doontaa daawuud adalaydi inahu awaa nin cibaadada ku xoog badan buu ahaa markii uu dadkiisi ahalkiisi u yeeray wuxuu yidhi oo ila icmaluu aala daawuuda shukran wa qaliilu min cibaadiya shakuur akfunii binnahaar wa ana akfiikum bileyl reer daawuud isu imaada maalin oo dhan cibaada ku camimo iska sacda habeenkii igu daaya aniga habeenkii qoraxda markay dhacdila waaga ka baryo cibaada aniga igu daaya akfunii binnahaar wa ana akfiikum bileyl daawuud weeye ninka ma qabtaan kolka in la yidhaah nin buu shir qoolay naag buu ka qaatay sagaal iyo sagaashan naagood baa qancin waayey mid kaluu haddana u hanqal taagay shahwaani ilaa haada alxad ma ashaqana qaala tacaala hadduu wuxuu yidhi waalataaka istifaamtan waa tashwiiq jeclaysiin qofka markaad war weyn u hayso intaadan warka u furin baa marka hore la luga dejiya waxaa la yidhaha xalay wixii dhacay maxaad ka ogtay war maxaa dhacay waxaan la aragoo la maqal baa xalay dhacay war walaala ii sheeg markuu kugu dhego yaa lagu shuba qaala tacaala waalataaka rasuul allah muxamedahu ma kuu yimid naba'u lkhasmi qoladii murmaysay warkeedii ma kuu yimid itasawaruu markay ku bog shabeeleeyeen tasawurka waxa wey albaabkii lagama geli karo saacad cibaado wey waardiyaa jooga kolkaasay fanteen derbiga ku bogshabeeleeyeen dariishay ka dhaceen tasawurka bogshabeeley ama fanasho wey itasawaru marka ay fanteen almixraab meeshii daawuud alla ku caabudayey ayay fanteen id goorta ay dakhaluu labadii muransaneed galeenoo calaa daawuudda isagoo cibaado ku jira albaabkiina aan looga iman biyatoonigiina uusan wargelinin ayaa dalaq loo soo yidhi fafazica daawuud waa argagaxay minhum labadiis haysatay hadday arkeen wejigiisa inuu bedelmay irdhiya baqdin timid qaaluu waxay yidhahdeen laa takaf xuma lama soconne ha naga baqan oo maxaad iigu timaadeen saacadan xaggee soo marteen macalkiina muxuu ah khaasmaan laba muransan baan nahay waysaynaa baqaa bacduna qaarkanaa dal- dulmay calaa bacdin qaarka kale keliya daawud waxaan kaa codsanaynaa nabi eeba haddaad tahay rasuul haddaad tahay mas-uul haada zamaan wakhtigan waayeelkiisii haddaad tahay faxkum noo garnaq baynanaa dhexdanada bilxaqi sida cadaaladda ah, walaa tustit dhanna ha u leexan oo ha jawr falin wahdinaa nugu toosi ilaa sawaa'i siraad jidka dhexdhexaadiisa nugu toosi haddii muqadimadaa fiican la qadimay mudacigii baa hadlay ina haadaa ninkan ila socda akhii fi lislaam waa nin muslimuun walaalo nahay lahu wuxuu leeyahay tiscun sagaal iyo wa tiscuuna sagaashan nacjatan sabeena ida ah daahirka qur-aanka markii laga leexdo god baa lagu dhacaya xaggee naaga lagu sheegay sabeena wey waxaa labada nin ka dhexeeya sabeena wey nacjatan weli anigana waxaan leeyahay nacjatun sabeen waaxidatun mida faqaala walaalkay wuxuu yidhi akfilnii ha igu wareeji aan aniga laxdii kafiil ka noqdo igu soo wareeji haddaan gaws qabsadayna wacazanii waa ay jiiriin xoogay waa ay marsiiyey haddii labadan isku mustawa ayan ahayn ninku ninku baawur buu ka leeyahay labada qof qofka weyn qofka cilmi badan qofka maal leh qofka caqli badan qofka daa' weyn qofka mansab haysta daa'iman waa ka sarreeyaa qofka kale kolkaa waa jilcan yahay kan war laxdeeda kama maarmuuye warka maalinkaagii caligaaga maan laxdi kusoo wareeji wacazanii waa iga adkeeyey fi lkhitaabi hadalka daawuud halka hadday maraysa kii kale marunbaa ma beenbaa ma uusan oran qaala daawuud wuxuu yidhi laqad waxaa dhabadalamaka inuu ku dulmiyey waa hubaad kolka intaan laxda qaadashadeeda la gaarin weydiintaa dulmiya bisu'aali nacjatika laxda lagugu arka weydiintuu ku weydiiyey sababteed ilaa nicaajii arigiisa kale uu ku darsanayo buuba kugu dulmiyey haddana waa sii taraaraxo wuxuu yidhi dadka wax isku darsada daa'iman saasay isu lugooyaan wa ina kasiiran in badan min alkhuladaa dadka wax isku darsaday ka mid a la yabqii wuxuu dulmaa bacduhum qaarkood calaa bacdin buu dulmaa waxa dulmiga ka reeban oo ka caagan xumihii edab darra ah ila aladiina dad maahaane aamanuu xaqa rumeeyey wa camiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan kuwaas xagee laga helaa wa qaliilun ma hum waa yaryihiin wax ilaah ka baqaaya oy muraaqabatullaahi maskaxooda iyo maankooda ku abuuran tahay waa yaryihiin laakiin dadka intiisa badan goorta wax laysku darsado baa haddana laysgaba waraa wa qaliilun waxaa yar maa aada u yar hum kuwa daawuud isgaray inuu xukunkii ku fududaaday oosan muddaca calehigii dhagaysan oosan markhaati iyo bayino midna oogin ee markuu uun muddacigii hadlay xukunkii riday isgaray waa nin weyn wadanna wuxuu ogaaday danniga yaqiin daawuudu nabiyullaahi daawuud annamaa wax kale maaha ee fatanaahu haddaan eebbanahay inaanu ikhtibaarnoon jirrabnay uuna xukunkii gafay kolkaas sidee yeelay daawuud dabeecadda saalixiinta lagu yaqaan waxa wey gafka goortuu ka dhaco ee ogaadaanba ilaah bay ku cararaan fastakfara wuxuu dembi dhaaf ka dalbay daawuud rabbahu ayuu dembi dhaaf ka dalbay wa khara daawuud waa dhacay raakican isagoo tukanaya oo sujuud wey wa anaaba eebbuuna u noqday ilaahna maba ku daahinin fakafarnaa dhaafnay lahu daawuud tacqiibka fahda oo fastakfara iyo fakafarna arrintuma daahin daawuudna ikhtibaar kabana oo la ikhtibaaray ahayd wixii dhacay intaas arrintuna waa waaqicaw sidaa qur-aanku uu sheegay weeye laba nin ari ka dhexeeyey oo ninna neef lahaa ninna tiradaa badan lahaa oos iigu dar yiriw daahirka qur-aankaa saxa fakafarnaa dhaafnay lahu daawuud daalika xukunkuu ku degdegay iyo gafkuu galay ayaanu u dhaafnay arrinta markaa daawuud dhaafidii kuma eka ee wa ina lahu daawuud wuxuu leeyahay cindanaa annaga ee baagtayada la zulfaa dhowaan addoommaha muqarabiinta ee alle ka agdhow buu daawuud ka mid yahay wa xusna ma'a noqosho wanaagsan iyo janno agtaydu ku leeyahay saas ninkuu ilaahay abuurtay u ammaanay yaa la leeyahay dhagar buu galay waxbuu shirqoolay nin buu lugooyey naag buu ka maarmi waayey wahal ataaka rasuul allow ma kuu yimid naba'ul khasmi qoladii murmaysay warkooda id tasawaruu markay fanteen almixraaba jidaarka derbiga ay fanteen id goortay dakhaluu galeen calaa daawuud daawuud korkii bay u galeen fafazica daawuud argagax minhum labadii khasmi ayuu ka argagaxay qaaluu waxay yidhaahdeen laa takhaf xabsan khasmaani laba muransan baan nahay baqa bacduna qaar kanaa dulmay calaa bacdin qaarka kale ee faxkum garnad baynanaa dhexdanada bilxaqi run cad nagu kala bixi walaa tushdig jawr iyo tacaddi iyo qallooxa samayn wahdinaa nagu toosi ilaa sawaa'i siraad jidka dhexdhexaadiisa xaqa nagu toosi waa yahay hadla waa kan mudacigii ina haadaa ninkan akhii fi lislaam waa nin muslimuun islaamnimada walaala ku nahay lahu wuxuu leeyahay tiscun wa tiscuun sagaal iyo sagaashan nacjatan sabeenaha weli anigana waxaan leeyahay nacjatun sabeen waaxidatun kalaxwi faqaala wuxuu yidhi walaalkay oo sagaal iyo sagaashan leh akfilnii isi haa laxda lagugu arko igu wareejiya isi boqolkaa ii buuxise haddaan ka gaws qabsaday waa i jiriin xogay waa i marsiiyey wacazani waa igu adkeeyey fi lkhitaabi hadalka ilaa laxdi iga qaaday qaala wuxuu yidhi nebiyullaahi daawuud oo xukunkii ridaya laqad waxaa dhaba dalamaka inuu ku gardaraysto oo ku dulmay bisu'aali nacjatika laxda lagugu arka weydiintuu ku weydiiyey ayaaba dulmiya ilaa nicaajihi arigiisii kale lagu daro fa ina kasiiran in badan min alkhuladaai ka mida dadka wax isku darsada laa yabqii waa dulmaa bacduhum qaarkood calaa bacdin qaarka kaluu dulmaayo shirka haddii la yahay dad wax ka dhaxeeyaan qaar baa bursada qaarna waa loo gembiyaa ila aladiina akhyaar maahaane aamanuu xaqa rumeeyey wacamiluu camal falay asaalixaati acmaal wanaagsan wa qaliilun waxaa yar maa aad u yar hum kuwaas wax badan maaha wadanna daawuudu wuxuu ogaaday annamaa wax kale maaha fatanaahu inaanu jirrabnay oo ikhtibaar la geliyo xukun baa lagu ikhtibaaray fastakfara wuu dembi dhaaf dalbay isla markiiba rabbahu rabbigiibuu ka dembi dhaaf dalbay wakhara waa dhacay daawuud raakican isagoo rukuucsan wa anaaba gafkuu galay eebbuu uga noqday fakafarna haddaanu eebbanahay dhaafnay lahu daawuud daalika gafkaa yarees galay waa u dhaafnay wa ina lahu waxaa daawuud u sugnaaday cindana annaga eebba agtanada daawuud wuxuu ku leeyahay la zulfaa dhowaan uu annaga eebbaha noo dhow yahay oo addoommaha ilaah muqarabiinta ayuu ka mid yahay wa xusna ma'aab noqosho wanaagsan iyo jannana waa ku leeyahay ya daawuud haddii marka uu ka towbad keenay gefkii lagana aqbalay towbaddii ayaa waxaa tilmaan loo jeediyey si ayan taasoo kale mar labaad u dhicin qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi yaa daawuud daawuudow ina annaga eebbaa ayaa jacalnaaka adiga daawuuda kaa yeelnay khaliifatan boqor fil ardi dhulkaad u boqran tahay madax baa taho dunidoo dhan baad adiga maamusha waana melig waana rasuul mar haddaan anigii eebbaha khaliif kaa dhigay ilaan labadaba eebba inuu siiyey fii suurati albaqaraan ku soo marnay wa qatala daawuudu jaaluuta wa aataahu llaahu lmulka waalxikma boqornimada iyo nabinimada labadaba allaa siiyey markaasaa rabbi ina annaga eebbaa ayaa jacalnaaka adiga daawuuda kaa yeelnay khaliifatan boqor fil ardi dhulka gudihiisa adaaka boqora ee faxkum garnaq daawuud baynannaasi dadka dhexdiisa laguma canaanan khiyaano iyo dhagaruu galay iyo shininuu sirqoola iyo naag waxaa lagu canaananayaa gartii uusan si bogan u qaadin xibnaheedii kamilin uu ninkii mudaciga ahaa dhagaysay mudda calayhigii ma dhagaysan markhaati ma weydiinin iqraar ma sugin uu xukunka ku dhawaaqay kolkaas sida qur-aanka daahirkiisa looga leexdo dhibaata lala kulmaayo faxkum garnaq baynannaasi dadka dhexdiisa bilxaq runta eebba ku baray ee zabuur ku qoran ku kala bixi dadka walaa tatabic ha raacin alhawaa catifada iyo nafta intaad la dashato oy carooto waxay isu kaa madoobeeyaan catifo waxa ku wadin ee diin waxa ku wadin haddaad caatifo raacdood hawa cuskatid fa yudilaka hawadii waxay kaa lumin can sabiilillah labadan way iska soo horjeedaan inaad diin raacdid iyo inaad hawo raacdid midun bay noqon wasadaqa allaahu fii qowlihi afa ra'ayta man ittakhada ilaahahu hawaahu marka in hawadii la caabudayo arag oo dadku qaar baa waxay nafta u sheegto oo waxaan dimuqraadiya adeer loo bixiyey qofku waa inuu dimuqraadi yahay waa inuu wuxuu rabo meel marin karo waa inaan kadaan la qasbin qofka wuxuu rabo sidii loo waday dimuqraadiya oo lool ahaa dadka wuxuu rabo iyo ha la yeelo ayaa duwalka adduunka dowladda ugu daaweynaya ingiriis ee dunidoo dhan mar isla xukuntay barlamaankeedii wuxuu xukumiyey inuu nin nin aroosa daliilka loo cuskadayna dimuqraadiyow oo haddii kan la aroosaya uu diyaar yahay oo uu rabo in la arooso midkaan ninka inuu arooso rabana uu diyaar yahay maxaa dimuqraadiyada meel looga dhacaya loogu diidaya kan in la aroosuu rabaa kanna inuu aroosuu rabaa baa dimuqraadiyada banaankaa laga mara baarlamaanka ingiriiskii waasayn gareeyey inay laban isguursan karaan calashaan dimuqraadiya daraaddeed lacnatullaahi cala dimuqraadiya wa cala ra'samaaliya waxa dhanba waa saqajaan iyo edab darro wey basharka waa inuu diinta eebba ku socdo uu ilaah dejiyey ilaah baa adduunka abuuray aakhirana abuuray dadkana abuuray duunyadana abuuray dejiyeyna wixii anfacayey kolka markii manhajka eebba laga lexday hawan noqoto marka la lumayo taqniinu lqawaaniin kolka intii lix nin la bixiyo la yidhaha soo dejiya wixii lagu dhaqmi lahaa iyo qaanuunkii iyo sharci soo sameeya waa middaa rabbi daawuud kala hadlaayo walaa tatabica raacin alhawaa hawaha raacin fa yudilaka hawadii waxay kaa lumin can sabiilillah hawa markaad raacdid waddadii alla kala tagta haddii waddadii alla laga luma maxaa dhacay qaala tacaala ina aladiina dadka yadiluuna luma can sabiilillah ilaah diintiisa ka luma ee qaanuun iyo xeer iyo awdaac bashari ah degsada lahum cadaabun shadiid adduunkii iyo aakhiro ayay labadaba cadaab daran ku leeyihiin xaggiina gaalow oo waxay galeen shirkii fi alrubuubiyati waaluluuhiyati labada fi luluuhiyati siday ku galeen waalrubuubiyati siday ku galeen waxa weeye tashriica kan wax la jidaynaayo ee wax la samaynaayo ee wax la xalilaayo waxna la xarimaayo waa hawl eebba u gaara kolkay markaa qaanuun dejiyeen rabbinimadii bay shirki kula noqdeen ilaah maxaa ka dambeeya qaanuunkii markii la sameeyey in bismilqaanuun intii la yidhi la yidhi waa in loo hogaansamaa oo qaanuunka la dhowra oo lagu dhaqmaa oo qofka qaanuunka qoorta la gooyo taasna waa uluuhiyadii shareecadaha lagu socday ahay qofka ka lexda qoorta ha laga gooye ahay kolka waa shirkun fi rubuubiyati waluluhiya sharci ninka dejinaya wuxuu leeyahay ilaah anaa dhaama oo wixii uu dejiyey wax ka fiican baan hayaa dejinaya waa dejinta hore marka dambe ummadda loo bandhigay la yidha ummadaha intaad qaanuunkii qaadataan waa in lagu dhaqmo la tixgeliyana waa cibaadadii dabasocod iyo qoordhiibasho iyo kaleexa ilaah baa lahaa kolkaa waxaa ka dhacay ina aladiina dadka yadiluuna caalamulislaami wax haystaa wax kalama ina aladiina dadka yadiluuna lumaaya can sabiilillah ilaah diintiisa ka lumaaya lahum waxay leeyihiin cadaabun cadaab shadiidun daran waxayna ku yeesheen bimaakii sababtii ay nasuu halmaameen yowma alxisaab xisaabta maalinteedii bay halmaameeno qaanuunka la dejinayo qiyaamo kuma dhex jiro ayadda diqadeeda iyo sariixnimadeeda ah qaanuunkan la dejinayo aakhira maxaa laga yeelaa kuma jiro bilmunaasaba mid askari ah oo mid mas-uul aqalkiisa hortiisa taagay kii gurigii baan aniga imid waa tukanay dhowr sannadood ma tukanin maxaad u tukan weydaanay barnaamijka nooguma jirtuu yiri qaanuunkan ku shaqaynay naloo dejiyey inta la cadayanayo inta musqusha la gelayo inta la qureecanayo waa degsan tahay waa saacada muxadada wakti salaad kuma jirta shaqadana askarta wey ugumaba jirto wakti salaad xayaatuhum ulyawmiya noloshooda joogtada intaas ku labiso intaana ku qureeco intaa ku shanlayso intaa dharka ku xiro intaana hawsha ah dawaankii hore waa ka kii kalena waa ka qorshahan degsan ee yawmiga ah ee nolol maalmeed ah salaad kuma jirto oo soon kuma jiro oo xaj kuma jiro bimaa nasuu yowma alxisaab idan waa taa dimuqraadiya waxaan ku yidhi wuxuu yidhi iiguma jirto waxaan idhi ilaah inuu ku abuuray ma rumaysan